madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida itoobiya cabdi maxamuud cumar ayaa ku eedeeyey dowladda elithreya inay iyadu culeys ku saartay garabka ka tirsan ururka onelef inay ka baxaan wadahadallo ay kula jireen maamulkiisa oo ka socday magaalada nairobi ee dalka kenya waraysi uu siiyey idaacadda v o eda ayuu ku sheegay in wadahadalladu ay sii socon karaan oo keliya marka ay aqbalaan dastuurka itoobiya maxamed cabdi sandheere oo wakhtigan ba ugu wehelinaya istuudiyaha ayaa khadka teleefoonka ee magaalada adisababa goordhoweyta kula xiriiray wuxuuna ugu horreyntii weydiiyey madaxweynaha bal siduu u arko wadahadallada lagu kala tegay ee onelef iyo etoobiya horta urur onelef la yidhaaho wadahadal lala galay ma jiro ururka qayb ka mid ah waxa weeyaan ururka ubbo gaar ahaan kooxda caasmara ubbada caasmara ayaa la yidhaahaa marka haddaan intaa kasii gudbo dola dawladda deegaanka soomaalida waxaa ka waktigan xaadirka dawladda deegaanka soomaalida waxaa ka jira dawlad dhamaystiran marka dawladdaas oo ah ku caanbaxday nabad jacayl iyo horumar nabadgelyo maamul suuban ayaa waxa weeyaan ayaa sida aad ii sheegtay ama hadda adu aad ka dhawaajisay isniintii ayay bilaabmeen wadahadallo kooxda caasimaraa udhexaysay iyo dawladda deegaanka soomaalida marka hadalladaasi waxa weeyaan kadib markii ay ururkaas ubo ay qaadan waayeen nabadii iyo waxa weeyaan nabadii markay qaadan waayeen ayuu waxa weeyaan sidaa uu sheegay ayay wadahadalladaasi ku fashilmeen ama ay ku istaageen waan gartay marka wadahadaladuma waxay u dhexeeyeen dowlad deegaanka soomaalida iyo ururka o n l f mise dowladda etoobiya iyo ururka o n l f maya walaal dee dawladda etoobiya sagaal dawladeed baa ka jirtay dawladda axmaarada iyo o iyo ururka maxaan ku rahaa ubba waxba uma dhexaynin dawladda tigraay iyo ubbana waxba uma dhexaynin dawladda canfarta iyo ubbana waxba uma dhexaynin dawladda deegaanka soomaalida iskoolka oo hadalku wuxuu ahaa waa arrin hoose oo waxa weeyaan sagaalka dawlad deegaan ee ka jira dalka etoobiya qayb ka mid a oo deegaan ka mid a ayuu u dhexeeyey tusaale ahaan deegaanka soomaalida ayuu ahaa gaar ahaan meela ka dhadhaqaaqdo uba meelaha ah ay ka dhadhaqaaqdo uba laakiin deegaanka soomaalida o dhan ma wada wadahadalladu deegaanka soomaalida o dhan ma wada khusaynin wuxuu ahaa un wadahadallo ku kooban meelo yaryar oo uba ay ka dhadhaqaaqdo unbu ahaa ee ma ahayn wax deegaanka soomaalida khuseeyayo ma ahayn iska daa etoobiyada kale marka wakiil aniga iga socdaa meesha joogay oo golaha dhexe xisbiga dumaraadiga shacabka soomaalida etoobiya gola mawlid hayar la yidhaha fadhiyey meesha dawladda dhexena goobjoogun bay ka ahayd waxa weeyaan iyo fas team facilitator team oo waxa way mataqaanaaye kenya shaksiyaan mataqana facilitator team ah oo kenya yaa joogay laakiin wakiilka aniga iga socday ee waxa weeyaan mawlid hayir la yidhaahaa wadahadalladu iyo ubba u dhexeeyey waan gartay waxa uu sarkaalku noo sheegay in qodobka laysku mari waaye uu yahay qodobka ah in ururka o n l f uu ictiraafo amaba aqoonsado dastuurka dalka etoobiya laakiin qodobo kaloo dhowra laga wada hadlay wax dhibaataana inay ka jirin masaas arrintu waxa weeyaan horta dee waxa wadahadalku wuxuu bilaabmi karaa oo keliya markii dee dastuurka ay qaataan unbu bilaabi karaa saasunbu ku bilaabi karaa marka mar haddayna wadahadaladii ayna qaadanin mar haddayna qaadanin dastuurkii dee wax wadahadal loola samayn kara maba jirtaba marka dastuurka etoobiya siddeetan milyan ba ayuu dastuur yahay marka shaksiyaad yar yar oo aada u daciif ah waxa weeyaan dastuurka etoobiya haddayna qaadanin dee waxa weeyaan iyaga u taallaa marka wax wadahadal loola geli karana ma jirto marka markii hore way qaateen ballantano inay qaateen bay sheegeen laakiin dawladda eritrea markay maqashay in wadahadal lagula jiro ayay waxa weeyaan ka noqdeen ee markii hore ballanta waxay ahayd waan qaadanay dastuurka waana yeela bay ahayd eritrea markay maqashay ayay amar ku siisay inay maxaan ku raha ka baxaan waan gartay marka hadda ma waxaa la odhan karayaa wadahadaladii way burbureen mise hakad baa galay oo dib baa la isugu soo noqonaya maya wa waxa weeyaan mar haddii dib waxaa la isugu soo noqon karaa oo keliya in waxa weeyaan dembiga ay ku jiraan ay ka baxaan islamarkaana ay ogolaadaan in waxa weeyaan dastuurkii ay qaataan maadaama ay dad shaksiyaada oo tiro kooban oo hebel iyo hebel la dhihi kara ay yihiin maadaama etoobiyana ay tahay qof cadhooday iyo koox cadhootay iyo urur cadhooday intaba lala hadlayo marka waxa weeyaan nimanka diaasbaraha iyaga ee basaboorada dibadda haysta heshiis danka ma laha cidda heshiis dan ka leh ee deegaanka rabta mar kasta wadahadalladu way u furan yihiin waan gartay laakiin madaxweyne arrintani waa arrin in muddo a soo jirtay dagaal gobolka aafeeyey waxaa la islaa waa fursaddii ugu dhoweyd ee gobolkaasi uu ku nasan kari lahaa marka haddii haddii haddii mowqifyadan ad adag la qaato miyayna ahayn fursad luntay waa runtaa maxamedow waxa weeyaan deegaanka horey xasuuqo badan bay ka geysteen dad badan bay ku laayeen kufsi badan bay sameeyeen dhac badan bay sameeyeen xasuuq badan bay geysteen oo international laga aqoonsan yahay waxa weeyaan iyagoo saas ay dhacday haddana nabaddu shacabka maanta deegaanka soomaalida nabad buu u baahan yahay annaguna nabad baan u baahannahay iyaga iska daaya shaksi keliya ma rabno xataa in waxa weeyaan hal shaksi baan u baahannahay hadduu cadhoodo inaan ka daba tagna ay tahay hal shaksi iska daa maxaan ku rahaye koox yarade marka nabadda waa loo baahan yahay mar kastana waa loo baahan yahay caawiya berriba nabadda waa loo baahan yahay geesigaana nabadda qaata ninka fuligaana nabaddu ka cararaa nabaddu markaa waxa weeyaan waa furaha horumarka waana maxaa ku rahay wax loo baahan yahay laakiin nabaddii waa inay noqoto mid dastuuriya oo sharci loo marayo marka anigu waxaan leeyahay iyaga dhexdooda way ku kala qaybsan yihiin oo way ku kala qaybsanaayeenba dadka dad waxa weeyaan nabadda doonayana way jireen kuwa kasoo diidana way jireen marka waxaan leeyahay waxaan soo dhaweynaynaa kuwa nabadda raba ee dastuurka inay qaataan raba ha yimaadaan ama gudaha ha joogaan ama dibadda ha joogaan kuwaas waa lasoo dhaweynayaa laakiin nin ciyaalkiisii iyo waxa weeye reerkiisii iyo ehelkiisiiba dibadda geystay iska daa etoobiya ee afrikaba dan kama leyn nabad ka dhacdo waan gartay laakiin laakiin madaxweyne waxaa lagu doodi karaa haddii ay oggolaadaan inay dastuurka etoobiya qaataan sabab ay marka horeba u dagaalamaama may jirin oo inay xukunka etoobiya ku biiraan ayay ahayd goor hore marka miyaan loo garaabi karaynin oo dowladda etoobiya ayna ahayn inay dabacsanaan muujiso oo bal ay dhegaysato ilaa iyo in meel fog laisla gaari karaya in wada hadallada nabad lagu soo dhammeeyo dastuurka etoobiya horta ururo badan baa saxeexay olf way saxeexday dastuurkan xilligaa waxa weeyaan u w s lf baa saxeexday ururo fara badan baa saxeexay dastuurkan waxaa weeyaan intaasoo urur baa saxeexay waxa weeyaan kooxdani maaha maxaan ku rahaye magacan ay sheeganayaan onlf iyagu ma aha magacaas mataqaanaa dadkay ku khaldayaane ma aha inaad taas mataqaanaa dunida u caddayn rabaa o n l f ma aha onlf ninkii rabaa waddankay joogtaa si nabaday ku joogtaa ee nimankani waa niman caasmara u shaqeeya magacaasna iyagu ma matelaan mana sheegan karaan waan gartay ugu dambayntii madaxweyne rajada laga qabo in wadahadalladu ay dib u bilaabmaan oo ay sii socdaan intay laegtahay waxay la eg tahay oo keliya in waxa weeyaan sidaa aan sheegay ay dastuurka waxa weeyaan ay qaataan awoodoodana ay ogaadaan horta waxa lagu gorgortami maanta meel ay haystaan oo lagu gorgortamo ma jirto maxamedow meel qofka waxaa lala gorgortay markuu meel meel maanta ay taagan yihiin oo laleeyahay meeshaasay haystaan labaatan sano bay joogeen meel maanta lagu hagaago cid garan karta ma jirto marka waxa weeyaan wadahadalladu waxay ku iman karaan oo keliya hadday rabaan waddankooda inay yimaadaan in ay warqad soo qortaan oo yidhahaan dastuurkii waan aqbalay meel kaleo dibadana lagula hadli maaye mar dambe meel kaleo dibadana mataqaanaa lagula hadli maaye waa inay cadisamo ka soo degaan iyagoo dastuurkii qaatay oo soo saxeexay
madaxweynaha gobolka ismaamulka soomaalida etoobiya cabdi maxamuud cumar ayuu kaasi ahaa oo khadka teleefoonka ugu warramayey maxamed cabdisandheere oo washington jooga dhinaca kalena jabhadda onlf ayaa sheegtay in shirkaasi lagu kala kacay kadib markii sida ay sheegeen ay dowladda etoobiya shardi ka dhigtay in jabhaddu ay aqoonsato dastuurka waddanka etoobiya taasi oo iyaguna ka biyadiideen waxay sheegeen in arrintaasi ay u taallo shacabka gobolka sahre ciidla nuur ayaa khadka telefoonka kula xiriirtay cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi oo ah ergeyga onlf u qaabilsan arrimaha dibadda islamarkaasna sheegay inuu hogaaminayo ergeyda shirkaasi uga qaybgelaysay dhinacooda waxaanuu ka warramayaa sida uu shirku ku bilowday iyo waxa hakiyey shirkan saad la socotay wuxuu kii wareegiisa hore wuxuu dhacay lixdii iyo toddobadii sebtembar si wanaagsan jawaab wanaagsan oo laisku afgartay qodobadii markaa shirka hor yaalay buu u dhacay shirka wareegii labaad waxaa la isugu soo noqday bisha oktoobar shan iyo tobankeeda wuxuu socday shan iyo tobankii lix iyo tobankii iyo toddobiyo tobankii in marka laga hadlo yani qodobadii ajendaha yaalay oo kamid ahayn qodobada gargaarka aadaminimo iyo xuquuqda insaanka ilaalintiisa arrimaha nabadgelyada iyo iyo dhaqaalaha iyo muxuu ahaa kheyraadka dabiiciga ah ee dalka intaas ajendayaashaasa saldhig u ahaa marka markaban isu nimid waxaan la bilaabay in laga hadlo qodobkii siyaasiga ahaa hase yeeshee marka dhinacii kaleeto waxay aada u jeclaysan in qodobka u weynaa lagu horumaro qodobka siyaasadaha arrintaa waxay keentay marka in laga wada hadlo laba qodob oo kala duwan oo dowladda etoobiyana ay lahayd dastuurka aqoonsada etoobiya oo dastuurka markaad aqoonsataan baan wada hadal geli karnaa jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeyana mowqifkeeda u ahaa shacabka ayaa kakalintiis marka doonista shacabka ayaa muhiim ayaa priority koowaad le haddii taa la helo waxaa weyaan waxay approve garanaya waxay diida ayagaas kale arrintaasaa marka lasaga hor yimid ayaguna waxay ku adkaysteen inay shirka sii wadayn haddii in onlf aqoonsan dastuurka onlinelefna waxay sheegtay aqoonsiga dastuurka inuusan u welin onlinelefan shacabka soomaalida ogaadeenaya marka maadaama ay u shuruud isku xireen saasayna shirkii marka uga baxeen qodobkaadi maka ii sheegtay ee shirka hakiyey amaba keena in lagu kala kaca markan waxa weeyaan etoobiya idi ka dalbatay inaad aqoonsataan dastuurka u yaalla waddanka etoobiya marka idinku mar haddaad etoobiyaba dowlad ahaan u aqoonsan tihiin dastuurka waddanka u yaalla inaad kasoo horjeesataan maxay macna idiin samaynaysaa sideedaba waxaa waaya dowladda etoobiya annaga aqoonsi noogama baahno waa dowlad jirta adduunka laga aqoonsan yahay weligan waxaan anagu soo taagnayno ilaa boqolkii sano u dambeeyey dagaal baa dhacaya aan leenahay anagu xaq waxaan leenahay ayaanan ka tashano identitygeena anagu aan go-aan ku gaarna cidday noqonayso dagaalku saasuu ka bilowday ilaa ninety ilaa ilaa ilaa lixdankii ilaa toddobaatankii ilaa sideetankii ilaa hadda dagaal socday way dastuur etoobiya uu ka horreeyey ma marka kuma xirna laguma laguma soo koobi karo warqad meel taalla oo wax laisugu iman karo la raadiyay laakiin kenya waxa ilaa ilaa yeel hadday tahay maxaanba da u dagaalameyna manayr iska tagno aan muxuu ahay raacyadooda kamid noqono taas half a million somalis baa u dhintay qadiyadan soomaaliyada meesha ka jirta laakiin waxaan doonayaa qodobkaasi shirka lagu xidhay ee keenay inuu shirkii burburo lagu kala kaco ee sababta uu ku yimid meesha maxaa muhiim ka dhigay dastuurka inaad aqoonsataan hadde waa qodobka ayagu ay la yimaadeen shuruud bay ka dhigeen hadda haddaydan dastuurka aqbalin ma wada hadlayno yidhi hadalku maba sii soconaya idinku haddaadba aqbashaan oo markii laydinka dalbaday shirkii qodobkaasi shuruud lagaga dhigay haddaad aqbashaan maxaad waayi lahaydeen idinku horta ilaa siddeetan iyo afartii dagaalka wuxuu ka bilowday qodobkaasu ahaa dadkan shacabkan inay identitygooda decide gareeyaan ayaga xaq u leh waagi hore xoog baa lagu qabsaday ayaga doonistooda wadanka kaga mid mma ma noqon wadan intuu gumaysi dowladda uga soo duula la wada qabtay sida kenya oo kaleo halmar xoriyad lawada siima ahayna dad jiro oo dowlada dowlad sheeganaya intaasoo qarni sheeganaya ole maarata intaasan dowlad ahayn oo dadkan xoog ku qabsaday bay ahayn marka waxa weeyaan dastuurkan marka la samaynayna lama weydiina waxa weeyaan waa simply waa waa la marsaday marka ilaa laga aqbalo xaqa aan u lehna annaga ay ka talinteena oo identigeena iyo banaanka laga laga doodgaran kara mase ayagaa go-aanka iskale weeye waa tay marka idinkoo cabdiraxmaan aaya ka tashiganaad dhowrka jeer ku soo celcelisay ee ma waxaad ka wadaa dadka etoobiya ee soomaalida ah ajandihiina ma waxaa ku jirta madax banaani inaad raadinaysaan ood etoobiya ka go-aysaan horta midda koowaad hadalka aada leedahay ma tabo oo ah dadka soomaalida etoobiya ah baad leedahay aniga waxaan lagu murmaya qodobka asaga laftiisa adigii baan aniga iyo horumaraya walaal raalli aw waxa weeyaan dadka soomaaliyeed etoobiya maamulkeeda ku hoos jira wey maaha dadka soomaalida etoobiya maaha waa under ethiopian rule ba anagu boqobka ururkeena waa saas weeye waxa weeyaan aayaha dadka ka tashanayana xor bay u yihiin hadday rabaan ethoobiyan si free ah ay u noqdaan marka dad ethoobiyan oo proud oo ayagu doonistooda kaga mid noqo etoobiya ay noqdaan hadday rabaan dowlad free ah inay dhistaan ayagu xaqay uleeyihin in dowladooda dhistaan sida adduunka ka dhacay koonfurta sudan oo kaleo lamida ka dhacday kosovo ka dhacday istimor ka dhacday marka waa sida eritrea ka dhacday taa oo kale madoonaya ayagaa ikhtiyaarle qaar waxaa jira dooranaya dadka inay dowladda kasii mid ahaadaan qaar xorriya doonaya ayaa jira go-aanka anaga oo aan lafmaa ma ma gaari karno shacabka soomaaliyeed ee waddanka ku nool baa iska leh intaasi waa arrin shacbiga u taalla dabcan ma og idin shacbigu waxay yeeli doonaan idinku hormood baa tihiin muddo dheer baad dagaalamayseen miyaan la odhan karin shabhaddiinan inta badan waxaad horumar u gaadhi laadihiin wax mawqifa oo aad ku dagaalamaysaan haba yaraatee ma jirto walaal aniga waxaan ka mid ahay raggii ururka asaasay nineteen eighty fourkii ilaa maalinka maanta ilaa ilaa sidii sidii baan u wadnaa mawqifkaas haddaad fiiriso mabaadi'danu saasay ahayd shaksiyaad meelaha orordo marba etoobiyaanka u yeerto way jiraan laakiin oo ana laf dadka aaminsan ee aasaasay ee halgamaya ee qadiyadan u dhimanaya waxaana ka garanaa persistentkayga dagaalkayna wuu socdaa waan taagannahay anoo an lix iyo toban sano jiraan dagaalka bilaabay haddana ina odeenahay marka saad la socoto jirhadii la oran jiray a n c waxaa weya siddeetan iyo afar sano ayay halgamaysay ilaa koonfurta africa ay ka xoreysay maaragtay midobta koorkii marka halgamadaha shuquugta laguma xiro wakti qof bini aadan da-diisa laguma xiro waana ku kalsoonnahay inaan maaragtay meel ku gaari doonno waata ugu dambeyn marka wada hadalladan hadda soo cusboonaaday ee kenya lagu qabanayay dowladda kenyana magan gelinaysay amaba ay marti gelinaysay sidii wada hadalladaasi u midho dhali lahaayeen iyo muxuu yahay xidhiirka ka dhexeeya sida dadka qaar shirkan ku dhow ay warbaahinta u sheegayaan dowladda kenya oo haatan ciidamadeedu ka joogaan dalka soomaaliya isla markaasina qayb ka ah wadahadallo maamul loogu dhisayo gobolada koonfureed ee soomaaliya walaale waxaa weeye min min jabuuti ilaa kismaayo inta udhaxaysa meel walba wax ka xumaadaan saad la socoto waa in lafdaa meesha allug kulahayd oo wax ka hadlaysa baa la oranaya yani waa runtii waa wax yaab la wey absolutely wax shaqo ay kulehdaan ma laha annagana annagana shaqo kuma walihinba lugna kuma laha waxaa un keliya laisku xidaya waxaa weeyaan dowlada kenya maadaama halka involve ay ku tahay inay leedahay halkaas waxaa keliya la oran karo guud ahaan geeska africa nabadeeda dowlada kenya state bay ku leedahay nool maaragtay kuma xirna shaqadoodana mahal kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi ergeyga ololf u qaabilsan wadahadallada ay la lahaayeen etoobiya ee ka dhacaya dalka kenya waxa uu khadka telefoonka ugu warramayey sahre ciidlanuur